iyadoo ay jiraan caddaymo iyo tuhno la xiriira maamulada dalka ka jira in lagu eedeeyo in ay dalal shisheeye la galaan heshiisyo qarsoodi ah iyo kuwa muuqda oo ay mararka qaar bulshada ku maran habaabiyaan ayaa waxaa hadda soo baxay in maamulka ama hoggaanka puntland lagu eedeeyo in uu shirkado shisheeye la galay heshiisyo lagu boobayo kheyraadka dalka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu eedeemo kala duwan u jeediyey saciid deni oo ah hogaamiyaha maamulkaasi puntland siyaasigan oo lagu magacaabo guuleed saalax barre horeyna isu soo sharxay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi ayaa deni ku eedeeyey in uu shirkado shisheeye usoo kiraystay boobka kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada waqooyi bari ee dalka maamulkii puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqaynaysa xubno ka mida qaraabada dhow ee madaxweyne siciiddeni waxaad la socotaan hadda in la qorshaynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagula soo baxo in la soo kiraystay kambiniyo caloosh ushaqaystayaalah in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada sanaag iyo bari maamulada dalka ka jira ee ku daaban shisheeyaha duulaanka gardara kusoo qaaday ummadda soomaaliyeed ku hayaan boob khayraadkeeda dahan bad iyo berriba iyadoo soomaalidu ay la nooshahay xaalado cakiran oo ay iyagu badeen waxaana maamulada dalka ka jira mid weliba lagu eedeeyaa in uu galo heshiisyo lagu boobayo kheyraadka dalka iyagoona bulshada u horseeday in ay badaha ku le-daan